wati baxay ma dhacayo markaa waxay noqon waxay dhahaan dee dibada haddii waxay shuqliyaan se xaq ilaahay ama xaq ibni aadam oo kale laba xaalo ayay dirimada wixii shuqlinayay kaga dhacaan oy kaga beri noqotaa wixii u ruuxu gudo ou la yimaadoo beri bay dimiyadoo wixii laga rido oo laga daayo oo bal maalan dayn haddii ibnu aadam uu ama dayn ba lagu leeyaho ruux kale uu dayn ku leeyaho taasi ay korkiisa ku sugnaatoo lagu leeyahay dee labada xaalo minxunbaa dimadiisu beri ku noqon inuu wixii iska bixiyo uu guto iyo inuu ciddii lahayd ay ka daysay ka saamaxda haddaan labadan ma jirin waqtiweyn kastaba haba dheeraadee dimadiisii wixii way saarayen salaadii noosaa iyo cibaadaadkii oo dee waxa weeyaan waa isagoo guta iyo degdegnadee kol haddaan waxay soo degayn ruuxii la idhaha waa lagaa riday ma jirto iyada taasi ma jirayso markaa waa la imaat inuu la yimaado ayaa kaga gudayo dee kol haddii uu waxan bal mathalan ruux macduura aanu ahayn ama ay wax si kale ugaba dhacaan taasi waa qowlkaas marka iyadayn bal amarada iyo faa'iidada khilaafkana waan sheegi doonaaye qowlka labaad ee culimmadu ay leeyihin waxa weeye amarkani wakti buu sheego bal amarkii mutlaq ahaa ee salaada subax in la tukado marka waktigaas ilaa waktigaasna ay baxayso dee waktibuu ku xidhnaayo waktigaa tukadaa layidhi amarkii mutlaq ahaye taa kuba yimi kol haddii waktigii socdo waktigii socdo oo ruuxu aanu la iman waktigan labaad amarku marka horeba kumuu tacalluqsanayn waxaan waktigan labaad marka horeba laysma farin cibaadadan markaa in amarkaa hore uuni waa amarkii hore ama daliilkii hore uuni ma keenayo in dee qada ahaan iyo qoladaha hore hadday taa daliishadeen qadi uu waajib kuma noqdo ee haddii aan odhanayno ruuxan qadaa ku waajib noqonaya waa inaan u helo daliil aan kaa hore ahayn kaasi isagu wakti buu lahaa waktigiisna waa tegay daliil aan kaa hore ahayn oo ama nas ha noqdo ama ijmaac ha noqde ama daliil kaleo muctabar haba noqdee oo caddaynaya ruuxu hadduu wixii waktigiisii uu dhaafo in uu dib ulala imanaya caddaynaya taas waa in la helo taas baa iyaga qowlkoodu yahay haddaan daliilkaa labaad jirin waxa weeyaan iyada waajib dee daliilkii hore uunimo keenayo waajibnimo qada ay waajib tahay bal markaa masalada kolley faa'iidadeedu waxay noqonaysaa ruuxii waaba salaadii subax baa imika waktigeedii dhaafay cadcaddi way soo baxday ruuxii waxaan leenahay dee cibaadadiina waajib bay kuba ahayd manaanu gudan oo kale amarada halkani waxay noqon cidda le qadahani amarkii hore unbaaba keenaya daliilkii hore unbaaba keenaya dimadiisi mashguul bay ahaydoo kol haddaanu gudan may beri noqonoo kii hore unbaaba inoo keenaya inuu waajib ku noqdo inuu la yimaado marka dambe uu istabaqabateeyo waxay markaa noqonaysaa waxaa bannaan oo inoo suurtagelaya daliilkii hore waajibiyey cibaadada inaan daliishano on u daliishano qadihii aan u daliishano inay waxa weeyaan umaynaan baahnayn daliil labaada laakiin haddii la yidhaaho amarkaa hore ama daliilkaa hore qaduhu waajib kuma noqonayo ee iyada markaa waxay noqonaysaa ciddii imika halkan in lahayd waajib buu ku yahy inay daliil kaloon kii ahayn laba timaado macnaa daliilkii hore wakti buu lahaa waktigiisna uu dhaafay markaa looma daliishan karo inuu waxani waajib ruuxii kuba yahay qada waajib kuba yahay ee waxaa loo baahanaya daliil kale saa salaadoo kale dee ma nasiya waxa weeyaan dee salaatan aw nama canha xadiidkeedii oo kale iyo waa daliil kaleo gaara oo qado keenaya oo kale iyo bal adilo kale uun mooye daliilkii hore lahaa waktigaa tukada uun looma daliishan kara ayaa qowlka uu noqonaya qolooyinkan bal maalan de waanayn kolley rag waaweyn oo ayimadii kaba mida ayuu qowlkooda kan yahay sida imaamuulxarameyn iyo ghazaali iyo raazi iyo amid iyo ibnuxaajib iyo baaba qowlkan ah amar labaad ama daliil labaad baan u baahanaynaa si ruuxii wixii aan u nidhaahno ee qadi ula kaalay ee daliilkii hore un wakti buu lahaa waktigiisna waa tegay markaa daliil uma noqonayo qadihii daliil uma noqonayo daliilkii aduu qadihii daliil uma noqonayo wey marka wuxu uhi sheekhu wahuwa lasaxu qowlkan dambe ka sixada badan weeye leanna waana qowlkaa raggaa aan soo sheegnay ay kuba tegeen marka muxuu yidhi lianna maa bacda alwaqti waqtiga waxa ka dambeeya lam yatanaawalhu amru amarkii hore ama daliilkii hore muu caam yeelayn ama ma shamlinahaynba falaa yajibu ma waajibayo alficlu ficil ma waajibayo oo fiihi ay fiima bacda alwaqti in dee wixii la sameeyo waqtiga wixii kaba dambeeya dee wixii lala yimaada kama qabla waqti kamaa yajibu qabla lwaqti si u waajibay may kamaa laa yajibu qabla lwaqti waqtiga hortiisi aan u waajibayn oo wuxuu leeyahay bal amarku wuxuu ku khaasahaa waqtibuu ku khaasahaa waqtigaa wixii kasii horeeyey oo imika salaada subax intaan waagu baryin ee amarkan ah waa ama daliilkan waajibinaya salaadii subax in la tukadaa waqtigaa ma keenayo oo dee maba ansaxa isaga weeye waqtigaa laga sii horraysanaya haddaba sidaa aanu qabla alwaqtiba daliilkani u shamlinahayn ee waqtigan uu koobnaanayo ayaanu daliilkani bacda alwaqtina loo daliishanayn ama aanu keenayn ee macnaa kolley way qabaan qolooyinkan oo dhami qado in salaadii la qadaynayo way qabaan bal mathalan soomkii oo kale dee ilaahay wuxuu nagu waajibay soomkii rabadaan laakiin qadihiisu ruuxii mariidka iyo kii musaafir nas gaara ku yimi oo tahay iyada waatay odhanayaano daliil kalaan hayna oo dee waxa weeyaan de markaas man kaana mariidnaw calaa safarin faciddat min ayaam nuqr waa daliil kalon kii hore mudlaqa ahayn laakiin amarkii hore ahaa rabadaan sooma haddii aanu rabadaan soomin bacda rabadaan amarkaa hore unuma daliishanayna leeyihin ee waa inaan daliil kale u helo oo keenaya wixii ku dhaafay ina dib ulaba imanayso dee qolada le meye dimadii baa mashquula dimadiina may beri noqon ficilkii oy la timaada iyo in laga daayo unbay beri ku noqonaysa iyagu waxlan uma baahnin haddaan daliil kalaba iman kii horunbaa keenaya wixii in lalaba yimaado haddaan waxay naga hor joogsanayaa jirin faslon idaa umira haddii la amro bicibaadatin cibaado fii waqtin mucayanin waqti mucayana oo dee san imika salaadaa subaxiya duhur iyo salaadaha oo kale rabadaan oo kale soomkeeda faficluhaa samaynta cibaadadii la sameeyo fii dalika alwaqti waqtigaa dhexdiisii ama waqtigii lays amray la sameeya sumiya waxaa lagu magacaabaya ada-an gudasho waa ada ayaa la odhanaya tan waa cibaaraadkii ada iyo qada iyo icaado iyo waxbuu inoo fasiri ama istilaaxaadka aynoo sheeg calaa sabiili xaqiiqati xaqiiq ahaan sabiilkeeda oo markaa cibaadadii oo waqtigeedii lala yimaadaa iyadii loo qoondeeyey ama loo gooyey ee loo cayinay adaa lagu magacaabaya kol haddii uu sameeyey walaa yusama ficilka caynkaas ee waqtiga dhexdiisii la sameeyo cibaadadii la sameeyey waqtiga lahayd laguma magacaabayo qadaan qado laguma magacaabayo ilaa majaazan in dee majaaz ahaan la eegayo mooye xaqiiq ahaan waxaan ugu riday aan ugu magacaabaynaa adaa baa la odhanaya qado waa bacd alwaqti waxa la sameeyo marka bacd waqti fi lwaqti waxa la sameeyana qado waa la odhan karaaye lakin wuxuu leeyahay taasi majaazun bay noqonaysaa kama qaala allahu tacala si ilaahay yidhi faidaa qadaytum manaasikakum tan oo kale eeg qado ayaa la isticmaalay waana gudashadii waa xajkii oo kale marka aad gudataan weeyaan manaasigtiinii maaha qado aa qadaynaysaan oo markii masag uu dhammaaday dabadeed la qadaynayo maaha taas wakamaa qaala dee xajka isagu kol haddii waqtigiisu socdo dee bal maalan qadihi ma jirayaba wakamaa qaala si ilaahay yihi faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi waa maalintii jimca salaadii marka la guto weeye la dhameeyo oo tanna maaha qado la qadaynayo salaadii oo jumcada lama qadeeyaba jumcadu ruuxa hadday dhaafto duhur buu tukadaayo jumco la qadeeyaa ma jirto marka tanna maxay tahay oo halkan qadaa loo isticmaalay macna aladaa oo waa marka la guto salaadii dhulka kuma faafa ee waxaaba lamida mithaalka uu xagga hoose dhigtay sharaxiisana way ku sugnayday qadaytu dayna fulanin oo kale dayn hebel daynkiisii waan gutay macnaa waan gutay weeyaama maaha waqtiga aan ku heshiinay aan isku waafaqnay markuu baxay dabadeed baan bixiyo waan qadeeyey maaha ee waan bixiyey weeye bal markaa waa halkan uu lahaa walaa yusama qadaan ilaa majaasana wuxuu ka dhigayaa imika isticmaalaadkan dee qur-aankii inooguba sugan ee dee luqadiina inooguba sugan ee waxa waqtigiisii la sameeyey qado lagaba cabiray kii badnaan maaha ka badani waa inkaa ada laga cabiro laakiin isagu sharaxiisa wuxuu kaba dhigaa alqada inuu xaqiiq ahaan loo isticmaalo adaha loo isticmaalo iyo wixii dee insaanka waajib ku noqday inuu sameeyo gudashadiiba loo isticmaalo tan intana wuu soo qaataayo waxaau kaba dhigaa isagu halkaa ee xaggan marka la eego in adana lagu magacaabayo wixii waqtiga dhexdiisa la sameeyo qadana lagu magacaabayo bacda alwaqti wixii la sameeya inay cibaara dee culimada xaggeeda un dee iyaga curfigoodii noqdiya istilaax ay kaba dhigteen uu yahay dee luqada markaan eegniyo nusuustii wixii waqtiga dhexdiisa la sameeyey qado waa la yidha waa gudasho dee gudashadna waa taas waana tan dee waxaa kaba mida labadan aayadood cibaaradan baaba kaba mida qadaytu dayna fulan ruuxii laba odhanayo wuxuu iyada sharaxa kaba dhiga inay tana xaqiiqana tahay ama iyada umuurahan kale farqinteeda iyo kala qaadqaadkeedu ee wax cibaaraadkii culimada inoogu sugnaada un inuu yahay bal taasi iyada waanida maxaan haysanaa markaas cibaadadii waqtigeedii la sameeyey adaa ayaa lagu magacaabaya qadona waa lagu magacaabi karaa bacd alwaqti haddii la sameeyana dee qada ayay noqonaysaa faama idaa dakhala fiiha hadduu galo ruuxu cibaadada dhexdeedii saa salaadii buu galay fa afsadaha uu fasahaadiyo cibaadadiibuu iska xumeeyey oo ama kaba burtay aw nasiya wuxuu loobay shardan shardi min shuruudiha waa isagoo weyse la-aan tukadayba uun islowsanaa markii dambena xusuustay haddaba cibaadadii noocaas ahayd yani cibaado hagaagsan may noqone facaadaha uu soo celiyo cibaadadii walxaal alwaqtu baaqan waqtigii weli harhsan yahay sumiya waxaa lagu magacaabaya icaadatan icaadana waa la odhan ina celin baa jirto markii hore ficilkii waa laba yime wa adaan ina waqtiga dhexdiisii weeye gudashana waa la odhanaya ama adaana waa la odhanaya wain faata alwaqtu waqtiga hadduu tago bal markaa tanna maxay tahay un waa ruuxu cibaadadiisii ayaa dee wuxun ay si ka noqdeen isagoo waqti bixin buu dib ugu celiyay kolley waxaa laba mid ah dee ruuxii oo isagoo kelii soo tukaday jamaca tukanaya masaajidii baagu yimi oo iyadoo salaadii lagu jiro waxaa dee isagii ama sunno u ah inuu dadkii laba tukado bal kafaradkaa tii hore ah laba yidhaaho ee tan dambe maxay noqon icaaday noqon waa celin salaadii hore lagu celinayay noqonaysa haddii dee isan oo kale shardi shuruudii kamida intuu iloobay sida dahaaradii isxusuuso un weli waqtigoon bixina uu salaadii dib ugu soo celiyo adana waa la odhanaya weli waa ad ina waqtigii waa joogaa icaadana waa la odhanaya celintan dee uu ku celiyey daraaddeed wain faata alwaqtu waqtigu hadduu tago oo salaada waqtigeeda ama cibaadada waqtigeeda uu baxo fa ficluhaa samaynteeda la sameeyo bacda fawaati lwaqti waa hadday suurtagaltay dee cibaadaadka ay taa la samayn karo wada imaka kasoo qaadin carafa ay dhaaftay oo kale qada ma jirayo dee sano dambaynu soo noqdo uun mooye haddii ramyigii jamaraadka iyo mabiidkii mida iyo musdalifo iyo waqtigood uu baxo khalaas noqod damboo lagu noqdaa maba jirto waa wixii dee ay suurtogelaysay in la qadeeyo fa ficluha bacda fawaati lwaqti sumiya waxaa lagu magacaabaya qadaan iyada taa qada la odhanaya lakin dee cibaaradan qada waxaan soo aragnay waxaa waqtiga dhexdiisa la sameeyay naftiisana in lagu idlaaqi karo lakin bacd alwaqti waxa la samaynayo qada ayaa la yidhaahaa baabulamri biashyaa calaa jihati takhyiri wa tartiib amarkii laysfarayay ashyaa calaa jihati takhyiri dooransiin jihadeed laysu farayay iyo wa tartiibi tartiib laba xaalay kala noqone bal taas buu baabkeedii yahay oo iyadna weli awaamirtii baan ku jirnaaba waxaana masaa-isha nimankaan ka hadlayna barhkood taqsiimyadan halka waajibka iyo markay axkaamta shantaa kaba hadlayaan bay geeyaan waatay kala cabiraan halkan tani alwaajib almukhayar iyo alwaajib almucayan barhkoodna ay kala cabiraan alwaajib lmubham bay ka cabiraan waayo dee wixii saddex shay ama laba shay mid kamida waajibka noqonaya waajib mubhama ama mukhayara san imaka inoo taala oo waa wax la kala dooransiinaya inuu kala doorto ee wixii kaa muqaabilkiisna isagii baa la cayinay isagii baa la xadeeyey wax ka doorasha ma jirto alwaajib almucayan iyo alwaajib markaa mukhayar ama almubham waa tii buu sheekhu raximah llahu tacala halkan inoogu sheegaya marka wuxu uri sheekhu idaa khayara allahu ilaahay hadduu dooransiiye tacaala bayna ashyaa oo dee dadkii waxbuu faray waaba lagu waajibiyey laakiin waxyaalaha la dooransiiyey mil wadalika mithlu kafarat lyamiin waa dhaarta kafaaradeeda oo kale khayara fiiha ilaahay wuxuu dooransiiyey ruuxii dee dhaartiisii xinsi uu ku yimi ee kafaaro u baahday bayna alcitqi waalidcaami waalkiswa xoreyn uu xoreeyo isagoo masaakiin tobanaa cuntadood siiya isagoo hugood siiya saddexaas ama waxa weeyaan saddex cishoo la sooma taasi takhyiir maayo waa haddii kuwan la kari waayey imanaysaan marka laakiin saddexdaasaa la kala dooransiiyey falwaajibu kiibaa waajib baa markaa muxuu noqonaya waajibku muxuu noqon halkan falwaajibu waa ka waajibkii waa waaxidun minha gayru mucayanin wey ama falwaajibu minha min ahalaaثati saddexdaa waxaa ka waajibaya wa waaxidu mid gayru mucayanin lakiin aan mucayan ahayn oo kol haddii ruuxu saddexdan uu dee calaa sabiili takhyiir ula iman karo cidqigii iyo idcaamkii iyo kiswadiina isagu yahay kala dooranaya waajib baa saaran waajibku saddexdu mid kastaaba gaar ahaantiisa waajib uma aha ee saddexdaa mid kamida oon dee mucayan ahayn isagaa markaa taxadaysan kara isagaa dooran kara ee saddexaa mid kamida ay waajib ku yahay marka haddii uu ka tago oo imanka uu ka wada tago oonu samayn dee waxa weeyaan xabad keliya ama waajib keliya nin ka taga unbuu dembigiisii yeelanaya hadduu wada sameeyo dhammaan isku wada darana waajib keliya nin sameeyo unbuu xaggii ajrigii waajibka yeelanaya waxa kala sunuun bay noqon marka wuxuu ihi faأyaha saddexdaa kii ka mid ee facala uu sameeyo faqad facala lwaajiba waajibkii uu sameeyo uu laba yimi wain facalow jamiica dhammaan hadduu wada sameeyona saqad alfardu fardigii waa dhacaya ama waajibka waa dhacaya canhu isaga xaggiisa waa ka dhacaya biwaaxidin mid minha saddexa mid ka miduu kaga dhacaya walbaaqi tadawucun inta kalena sunnay noqon bal markaa taasi waa qowlkeeda sawaabka wa qaalat ilmuctasilatu qolooyinkii muctasila waxay yidhaaheen alhalaathatu kuluhaa waajibatun ne waa lays wada faraye saddexduba dhammaan wada waajib weeye markaa sheekhu wuxuu yihi isagoo toodaa ka jawaabaya fain araaduu hadday u jeedaan biwujuubi ljamiici dhammaan wujuubkeeda ay ula jeedaan tasaawi ljamiici fi lkhitaab dhammaan ama saddexda xaal saddexdan arrimoodba inay ku siman yihiin xagga daliilka oo mid kastaba dee daliilkii waa ku sugan yahay oo khitaabkan ama daliilkan dee sharcigee kuba yimi inay taa u siman yihiin hadday ujeedadoodu ay tahay fa huwa wifaaqun khilaaf meeshii ma jiro waa hadalkii aan lahaynun waa wifaaq wainamaa yaxsulu lkhilaafu khilaafku wuxun baa u xasilaya markaa fi lcibaarati waa khilaaf xagga cibaarada ah duna almacna maha khilaaf macnawiya waa khilaaf laftiin buu noqon macnaa waxa weeyaan in dee meeshii layskuma khilaafsanaa inaanay waajib ku ahayn dhammaanba inuu wada sameeya iyaguna way qabaan qolada kalena way qabtaan marka khilaaf kolley waa lafdi un waayo si imaamuxarameyn yidhaah oo kale waxa labada kooxood bay isku waafaqsan yihiin inaanay waajib ahayn saddexdiiba in lala wada yimaado mid kastoo saddexdii kamida in lala yimaado inaanay waajib ahayn waa mid waxaa kaloo dee ay isku waafaqsan yihiin in dhammaan dee waxa weeyaan inaanay banaanayn dhammaan in laga wada tagaa oo qolo kastaaba saasay leedahy lagama wada tegi karo ina mid baa waajib ahaaye waxaa kaloo isku waafaqsan yihiin haddii mid ahaan uu ruuxu la yimaado takliifka inuu dhacayo de kol hadday intaa tahay waajib inaan ku magacawno iyo mid baa waajiba aan kuma magacawno himaari kama ratib mayso wax meesha inoogaba imanaya ma jiro umuurahaasna way isku wada waafaqsanyeen marka khilaafku waa lafti un sidaa sheekhu sheegayo lakin wuxuu ui wain araaduu hadday u jeedaan biwujuubi ljamiici dhammaan wujuubkeeda annahu mukhaadabun inuu yahay ku lagula hadlay bificli oo bacnaa mukalaf ku ah bificli jamiici dhammaan inuu wada sameeyo fadaliilu taasna waxaan leenahay ma qabaan be fadaliilu waxa u daliilo calaa fasaadi qowlka fasaadkiisu waxa weeye annahu idaa taraka jamiica hadduu dhammaan ka wada tago lam yucaaqab laguma ciqaabayo cala ljamiici dhammaan saddexdii xaalaba oo nin saddex waajib ka tegay ma noqonayo waajib keliya nin ka tagunbuu noqon waa mid walow kaana aljamiicu hadday dhammaan ama dhammaani waajiban dhammaantoodba ama saddexduba ay wada waajib yihiin lacuqiba cala aljamiic lacuqiba calaa tarki ljamiic weeye dhammaanka tageedan ayaa lagu ciqaabi laha mid kastaaba mid uu dee cidqigiina dembi gaaray noqon lahayd idcaamkiina dembi gaaruu noqon markaa kiswadna dembi gaaray noqon intiiba waa lagu wada ciqaabi laha wey falama lam yucaaqab iyaguna taas dee ciqaabta ma qaban saan soo sheegnay falama lam yucaaqab markii aan ruuxii loo ciqaabin cala ljamiici dhammaan hadduu ka wada taga dhammaantood dhammaan ka wada tegay aan laga wada dhigin waxa loo ciqaabay un iyo ila calaa waaxidin mid un mooye aan dhammaan katagooda loo wada ciqaabin dalla taasi waxayna tusaysaa calaa annahu huwa lwaajibu kaasi inuu yahay midka keligii inuu yahay ka waajibka laakiin midkii un baan mucayan ahayn isagaa dooran kara waa mid saddexa kamida uu kala dooranaya waana masale aada u fududaylata faslun eb wuxuna yidhi alamru biashyaa calaa jihati takhiir takhiirkii baan kala soo baxnay wa tartiibi tartiibtii weeyatan fa ama idaa umira haddii la amro ruuxii biashyaa ashyaa la amro calaa jihati tartiibi lakin anshaadaasi ay tartiibsantaho hadduu ka hore kari waayo ka dambe hadduu kaa kari waayona ka kale kalmudaahiri sida ninkii haweenaydiisii ka dihaartamay oo kale umira waaxa la amray bilcidqi inuu horta addoon xoreeyo cinda wujuudi raqabati raqabada marka la helayo wabisiyaami soom baa la amray cinda cadamiha cinda cadami raqabati raqabada marka la waayo wabilidcaami cunto inuu bixiyo lixda miskiin cunto siiyaa la amray cinda alcajzi can iljamiic markuu raqabadii iyo soomkiiba kaba caajiso wixii way tartiibsan yihiin iyada kan waa waajibka muratabkaa mukhayar maaha falwaajibu min dalika waxaa waajibaya saddexdaa xaalo ee si tartiiba u waajibaysa marka mid la kari waayo kii kala imanaya xaggiisa ka waajibaya waxa weeye waaxidu mid mucayanun kaan maanta maanta mubham maaha waa mid xadidan mid mucayana lakin calaa xasabi xaalih ninkan baa la eegay kolba fiiradii ninkii dee isagu miskiin ahaaye markaa waxa weeyaan cunto uun aan maalan soom uun kii karaya waa gaar kii cunto uun karaya waa gaar kii isagu dee saddexdii xaalaba ay u suurto galaysa waa gaar marka waa wax mid xadaysan oo laakiin la eegayo ruuxan kolba xaaladiisu waxa ay tahay waaba kanoo fain kaana muusiran hadduu yahay nin ladan oo cidqina kari kara iska kari karaa fa farduhu lcidqu kuwa kalama imanayaan waajibkiisu wuxuu noqon xorayn oo addoon xoreeyo wain kaana mucsiran hadduu yahay nin isagu aan dee maanta muusirkii qaabilaya weeye adigu addoon ma xorayn kara weeyo ma heli karo fa farduhu kaa faradkiisu asiyaamu inuu soomo ayay noqon wa hadduu karayo wain kaana caajisan hadduu soomkii yahay mid ka caajizayo on soomkii karayn laba bilood oo israacsan soomi karahayna fa farduhu markaa faradkiisu alicaamu quudin masaakiin uu quudiyo ayuu noqon oo bal markaa waxa ay tahay saddexdan waajibkii waa mucayan ee laakiin tacyiinka wuxuu ka dhalanayaa kolba ruuxan arrinkani ku yimi ku kafaaro gudanaya xaaladiisu waxay tahay wuxuu karayo fa in jamaca hadduu isu geeyo ma shaksi fardu fardigiisu alcidqu xorayn ay ahayd bayna aljamiici dhammaan buu isu wada geeyey oo bal maalan eeg addoontiina waa xoreeyey masaakiintiibuu quudiyey waana soomay markaa faradkiisao ka horun buu ahaa saqad alfardu faradkii waa kaga dhacaya canhu xaggiisa bilcidqi ina waajibkiisa iyo faradkiisu cidqi u ahaaye cidqigiibuu faradkii kafaaradu kaga dhacay wamaa cadaahu wixii kasoo hadhayn oo labadii kale ina tadawucun sunno ayuu noqon wain jamaca hadduu isu geeyo man farduhu ruuxa faradkiisu asiyaamu siyaam yay bayna aljamiic dee si unbuu kuba helo dhammaan buu isu wada geeyey oo dhammaantood buu isu geeyey ninkii faradkiisu soom ahaa bayna aljamiic fa farduhu faradkiisu axad اlamrayni laba amar mid ahaan weeye oo maxay ah min alcidqi aw siyaam cidqiga ama siyaamka walicaamu tadawucun tadawuc icaamka tadawuc noqneed ruuxii faradkiisu soom waa ujeedadu raqabadiibu markaa waayey laakiin soom buu karayay idcaam markaa meesha ma jiro oo idcaam isaga ma ool labadan baa waxa weeyaan dee haddii uu faradkiisu soom buu ahaa oo isagii waa nin dee aan raqabadii helahayn haddana waxaa dhacay si unbuu kuba helayo raqabadii iyo soomkii iyo de waxa weeyaan idcaamkii buu israaciyey intuu si un waxu helay marka waxaan eegaynaa labadii dee kala horreeyey wuxuu leeyahay amayn cidqigiibaa faradkiisu noqon ama soomkiibuu noqon laakiin idcaamkan marka horeba aan waajibka kuba ahayn ama aan xaaladiisa ahayn meeshii tadawucun buu noqonaya wain jamaca hadduu isu geeyo man farduhu ruux faradkiisu alicaamu yahay bayna aljamiici dhammaan buu isu wada geeyey waa maxay ruuxani raqaba buu waayey marka hore soomna maba karahayn wuxuu karayay waxay hayduun waa icaamkiibaa waajibkiisu ahaa ina waa kaa wili wain kaana caajisan fa farduhu licaamu buu yidhi haddana saddexdoodii buu isu geeyo kollay dee taasna hadiyo goorma suurtogelayso say ku suurtogelaysaa waxa weeyaan jamiica inuu ama dhammaan isu geeyo waa xaalo keliya suu sheekuba yidhaaho midi waxa weeye iyadoo soomkii baabuu iska bilaabay maalin keliya soomkii waa arsan in inta aan weli soomula dhaweyn hadduu idcaam ama cidqigii la yimaado cidqigii baa waajibkii qaato soomkani meeshii uu kala baxay isagoo soomkii soo dhameeyey oo maalintii ugu dambeysay kuba jira ayuu cidna u wakaashay inay dee wax ka xorayso cuntona kaba bixiso markaa soomkii oo dhammaaday oo maalintii ugu dambeysay idcaamkii cidqigii baa kulmay xaaladaasay dee umuurahani ku suurtogelayaan marka iyada muxuu yihi fa fardu waaxid min athalaatati kaa isaga faradkiisu mid saddexdaa kamida weeyaan oo dayna markii hore mid baa faradkiisa idcaamkii iminkana waa kan labadoodii kale laba yimi marka mid mubhama ama aan mucayan ahayn baa faradka kaga dhacaya intii kalena sunnay noqon kal kafaarat lmukhayara kafaaradii dhaartaynu soo marnay mukhayarad ahayd oo kale oo bal taas wey almuhim waxa weeyaan un kaa isagu midna mukhayar bay yidhaahaan mubhamna way yidhaahaan waa kaa uu kala dooranayo waajibkuna mid kamiduu noqon kii uu kalba doorto ayuunbaana waajibkii dee uu kuba dhacaya wixii kalena haddii uu raaciyo tadawuc bay noqon kan isagu tartiibta dee waxaan eegaynaa un kolba xaaladiis keebaa waajibka keebu karaya kolba ka uu karayo ayaa waajibkiisu yahay oo fardigaasi ku xadaysan yahay taas bay masaladu tahay baabu iijaab maa laa yatimu lmaamuur ilaa bihi wallah subxana wa tacala aclam baabu iijaabi maa laa yatimu lma'muuru ila bihi hadakani baabu iijaabi maa kii waajibintii baabkiisii weeye laa yatimu aanu taam noqon ahayn oonu buuxsan ahayn alma'muuru wixii laysfaray waa camalkii laysfaray ilaa bihi isagoo lala yimaado uun mooyee aanu taam noqon ahayn bal kolley waxaan ku jirnaa masaa-ishii amarka ku tacalluqaysay kolle masaladana waa masale aada u shahiiro waa dee halkan un usuulka un maayo in badan bay fiqiga kale caadiga iyo umuuraba ku timaadayo waa masaladay kaba cabiraan maa laa yatimul markaa waajibu ilaa bihi fahuwa waajibun oo kale cibaarada maamuurkana dee makalafkiga maamuurna waajibkii waa ka caamsan yahay haddii aan nadbigiina soo gelin oo nidhaa nadbiguna waa maamuure markan ku socono dee dariiqadii kitaabkubay noogu socday oo xad dee manduubku inaanu ahayn amarka may aan ku idlaaqna ama maamuurka wixii la isku waajibiyey isku midun bay noqonayn maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi waxaa kaloo jirta kutubta usuulka barhkood ay kaba cabiraan muqadimat lwaajib wixii waajibka muqadimo u ahaa taas bay kaba cabiraan bal waxaa kaloo inoo soo kordhi doonta la arko kuwii hore aynaan ku arag xaaraamtii oo waan arki doonaa insha allahu tacaala isna haddii wixii xaaraamtaayay ahayd in laga dheeraado iyadiina dee ay muqadimo yeelato ama waxaan dee haddii aan laga dheeraan shay kaloo mubaaxaba kasoo qaad oo haddii aan isaga la yska ilaalin oon laga dheeraan aan wixii markii xaaraamtina aan lagaba dheeraan karayn isagana xukunkii muxuu noqonaya qaybihii waa wax isaga la arka inaynaan kuwii hore kusoo arag oo aan noo iman doono isagu laakiin waa tan un hadduu muqadimatulwaajibkani halkaasna muqadimatulxaraam buu noqon haddaan kan ka cabirno maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihina maa laa yatimu lxaraamu ilaa dee bitarkihi oo kale ayay taasna cibaaradu noqon barhkoodna way ka cabiraan bal marka masaladaasoo muhima ayaa halkan cunwaankeedii aan imaka dee kaan carabka ku dhuftaya wuxuu ihi marka mualifku raximah llahu tacaala idaa umira haddii addoonkii ama shaksigii la amro bificlin ficil la amro cibaaradiisii uu ku lahaa sharax dee kolley sharax waan leeyahay waa kitaab iskaba kale unbaa moodaay ida amara allahu caza wajalla aw rasuuluhu sala allahu calayh wasalam bicibaadatin bay ahayd oo dee taasaa ah amar kale iyo dee imaka imtithaalkiisu kan thawaab iyo ciqaabe ku tacalluqaysa aan ahayn kaa imaka kama hadlayno waa luqo kaasi ee bal matalan waa shaarici ilaahay hadduu faro ama rasuulkiisii salawaat ullahi wasalaamu caleyh almubaliqu canhu uu faro oo uu ina faro bificlin ficilkuna dee waa camalkii lala imanayo cibaadastu halkaa kaleba kaba cabiray layna faro walam yatima aanu taam noqon dalika alficlu ficilkaasi waa cibaadada la isfaray aanu taam noqon ilaa bigayri gayrkii oo lala yimaado mooye ficilkii la isfaray ama cibaadadii la isfaray waxaan iyadii ahayn oo kale oo lala yimaado mooye aan la dee la fulin karahayn ama aan la iman karahaynba dee kollayna kan imika halkan loo jeedaa waxaa kale ee keyrkee maanta cibaadadii ama ficilkii si halkan kaba cabirayba haddii aan kaa kale aynaan la imantani aanu taam noqonayn waana wax mukalafkii uu karayo oo uu la iman karayo wixii aan qudradiisa ku sugnayn een dee wuscigiisa kuba sugnayn iyada meesha kuma jiro ilaa bikayri nadarta waad eegaysaa adigu ninkii masalada dee marka doonaysa inaad ogaato ama xaal xukumkiisu wuxuu noqonayo waad eegi fa in kaana dalika alamru amarkaas waa amarkan kale ee de waxa weeyaan me waa amarkan ama ficilkan ama cibaadadan la isfaray hadduu yahay mashruudan mid la shardiyay bidali oo isaga la shardiyay oo loo shardiyayba bidalika ligayri keyrkaas manaa mashruudan wuxuu eegay bianta waqafa wujuudu cala algayr oo amarkan maanta waa halkuu markii hore ficilka ka cabiro amar kaba cabiray haddii cibaado meel kale laga cabirana waa isla mid waad arrin baad eegaysaa waxaad u fiirsanaysaa amarkan maanta ama ficilkan ruuxan mukalafka ah lafaraad eegi ama cibaadadan haddii cibaadadan marka horeba ama ficilkani shardi uu lahaa wujuubkiisan iyo in isaga faritaankan la faraya uu shardi lahaa oo uu markaa wujuudkiisu uu ku xidhnaa bidalika algayri keyrka waxaan kale ee isagii uu ku taam noqonayo uu kuba xidhnaa wadalika kalistidaacati istidaacadiiba weeye fi lxaji markay xajka dhexdiisa ama ay xajka noqoto walmaali xoolihiiba weeye fi zakaati dee sakadii oo iyadna cibaado laysfaray ah lam yakun ma noqonayo alamru amarkii bilxaji xajka la ysfaray iyo wazakaati zakada la ysfaray laysku waajibiyey amran amar ma noqonayo bitaxsiili dalika madkuurkaasoo istidaacad ah iyo dee maalkii dee laba arrimood baa inoo horeeye in la kasbado sidee bal xaj wujuubkii uu inoogu sugnaado ruuxu waajibkaas uu isaga ugu sugnaado marka isaga wada fudaadaan ama fahamkood de khaasatan cibaaraadkiisan waxaa jirtayn waxaan waxaan leenahay cibaarahan muqadimat lwaajib ha la yidhaaho ma laa yatimu lwaajibu ila bihi ha la yidhaaho ma laa yatimu lma'muuru ila bihi ha la yidhaho horta waa wax keliyaa loo wada jeedaa marka laakiin si umuurahan inoo soo wada aan u kala saarno aan u kala fahamnana bal cibaaradan luqada ku tacalluqsan baan eegaynaa alwaajib iyo alwujuub ruuxu inay ukaldee u kala caddaadaan uu kala saaro waajib iyo wujuub waa wax dee luqa ahaan dee labada macno imaka midna waa macnihii masdarigaha midna waa ismigii faacil oo wajaba shayu wujuuban iyo fahuwa waajibun oo ah isagio waajiba haddaba in kolna shaygan imaka ma'muurkii ah ama ma'muuru bihigii ah ayaa wujuubkiisa uu waajibaya ayaa wuxuu qeyd buu leeyahay ama shardi buu yeelanayaa mithaal ahaan kolna waajibka la-imaatinkiisii iyo gudashadiisii ayaa shardi yeelanaysa oo si dee loo guto loola yimaado ama wixii uga ansaxo sidiisii ugu guto ayaa shardi yeelanaysa maalan kutubta fiqigaba markay dee kollay abaab salaad ka soo qaad laba shuruudood bay dee sidan fiqiga shaaficiyaba sheegaan shuruud ay dhahaan shuruud lwujuub iyo shuruud la ydhaha shuruud lwaajib waxay kale yihiin wujuub marka la leeyahay waa sida salaadii oo kale si ay waajib u noqotee si ay u waajibtaba oy ruuxii ugu waajibto ayaa dee loo baahan yahay shuruudan in la helo marka shuruuddaa la helay waajib noqonaysaa matalan buluuqiiba haddaan eego ee haddii buluuqu waa shardi shuruudda wujuubka kaba mida salaadii ay waajibayso wujuubkeedii ay waajibi lahayd baa wuxuu ku qaydan yahayba buluuqii iyo dee shuruudii kale lama socotay haddaan buluuqii la helin salaadiiba may waajibin taasi waa midoo marka kaasi shardi muxuu u yahy wujuubkii marka haddaan halkan idhaahnana wujuubkii uu waajibi lahaa ay salaada waajibi lahayd baa wuxuu ku xidhan yahayba shardigaas ama wuxuu ku taam noqonayaa shardigaas oo la helo marka cibaadadan salaadii ahayd ayaa si ay u waajibto shardigaa yeelanaysa ama shuruudulwaajib oo kale waa tan shuruuda ay ka cabiraan shuruud sixaba ay ka cabiraan shuruud lwujuub iyo shuruud sixa macnaa ruuxa salaadii waajib bay ku tahay laakiin si ay u ansaxdo oo salaadii ay u noqoto salaadii laysfaray oo ay u taam noqoto camalkii ama wixii uu laba imanaya ay ugu taam noqoto ayaa shardigan loo baahan ya waaba dahaaradii dahaaradu shardi wujuub maha salaadii ruuxii waas ruux ay ku waajibtay waa ruux baaliqa caaqila muslima taas oo dee wax markaa wujuubkii waa sugnaado oo dimadii waa wax haddii aanu la imana lagu yeelanayo oo isagii bal matalan ruuxa atima uu noqonayo dimadiina sidaa mashquulo ku noqonaysa haddaba si laakiin u gudan lahaa waajibkan saaran ayaa wuxuu yeelanaya wuxuu ku taam noqonayaabaa jira wax kaleu ku qaydanyaa jira shuruudan shuruudu sixa ay kaba cabiraan marka labadii arrimoodba midna wujuubkii waxaan waajibi lahaabaa waxaan ku xidhan oo waxaan ku taam noqonayo haddaan waxaan lala aanan la helin aan taam noqonayn midna wuu waajibay eh laakiin waajibka gudashadiisii la imaatinkiisii ayaa u baahan dee waxaan in lala yimaado labadaasay kala yihin horta arrintan waana tan uu imaka halkan noo wadayo marka waxa ay tahay haddii shayga wujuubkiisii haddaan doonno markaa wujuudkiisii baaban kala cabirayna helitaankii la heli laaba ee ama uu waajib noqon lahaa wax uu ku xidhan yahay taas uu kuga xidhan yahay waxaasi ama shardi ha noqdo sadee imaka istidaacadii oo kale maalkii oo kale ama sabab haba noqdo ama maanic meesha kaba baxa ha noqdee ruuxii taxsiilkiisa uu taxsiilshado ama uu la yimaadaa waajibkuma aha oo iyada taasi ma noqonaysa markaa halkanta loo jeedo waa si uu markaa imaka halkan ruuxii imaka mukalafka ahaa ee baaliq ahaa ee caaqilka ahaa markay xaj noqoto ee markuu mustadiic yahunbaa xajku ku waajibaya ee haddaanu mustadiic ahayn xajkii waajib maaha markaa wujuubkii ma sugnaba weeye wujuubkii xajku wuxuu sugnaanayaa uu shaqsigii ku sugnaanayaa marka istidaaco laga helo haddii laakiin istidaaacadaasi aan jirin waajibo ma saarna ruuxii suuradaas oo kale wujuubkii xajku waajibi lahaa ayaa wuxuu leeyahay shardigan istidaacada marka shardiga istidaacadii ruuxii gaar ahaantiisii amarkan la yidhi xaj xaja kama dhalanayo oo halkaas xaj inagaga waajibayo kama dhalanayo in istidaacadii laysfaro oo lama odhanayo ruuxii si xajkii kuugu waajibo orod xoogsoo xooli urursoo taasaa waajibku haddaad taa la iman weydo waa dambaabaysaa taa lama odhanayo haddii laakiin istidaacadii uu helo musadiic noqdo iyadoo ayaa markaa dabadeed xajki waajibaya sakadna waa saas oo kale ruuxa sakada markay ku waajibaysaa waa maal nisaab gaadho markuu leeyahay maal nisaab gaadho markuu leeyahay ee haddaanu maalba lahayn ama nisaabba maalkiisi oo aanu gaadhin saka waajib kuma aha marka wujuubkii sakadu waa shuruudii wujuubkee ma sugna weli wujuubkii sakadu qeyd buu leeyahay ama waxaanu ku taab noqonayn baa jirto ah maalkii iyo weliba nisaabkii haddaba suuradan oo kale sakadii si ay ruuxa ay kugu waajibto dee waxay ku xidhan tahay inaad maal yeelatee maal ilowba ilow shaqayso maalkaagii nisaab ha gaadho haddii aad taa la iman weydo waxaad ka tagtay wuxu wujuubku ku taab noqon lahay waad dambaabaysaayoo markaas taas iyadana ma taalo oo iyada taasna lama odhanayo marka maxaan suuradaa aragnaa wujuubkii ayaaba marka hore ku xidhan wax kale oo u shardi ah oo haddaan kaa la helin wujuubkii aanu sugnaanayn taas iyada waxa weeyaan kuma waajibaya inuu shardigaa xasishado arrinta labaad maxay noqonaysaa waa iqaac lwaajib ficlu lwaajib weeye taa horena waa wujuubkii baan lahayn imika waa samayntii uu waajibka samayn laha waajibka uu sugnaaday waa wax saaran samayntii uu samayn lahaa ayaa meesha imanayso bal imika ruuxan dee arrin xajkii oo kale mustadiica ahaa inuu maka u socdoo kale wixii kale iyadna uu ku gaadhi karla inuu la yimaada waa maa laa yatimu lwaajib ila bihine waajibba mustadiic weeye waajibkii waa lagu leeyahay wixii kale uu dhamaysto inuu baasaboorkii la soo baxo umuurihii kale la yimaada waxay noqonaysaa inuu waajibkan sameeyo wixii uu kaga xidhnaa waajibkina uu saaranyo waa mustadiic marka taasi waajib bay noqonaysaa waa tan imika halkan ay imanaysa maa laa yatimu lwaajib ila bihi fahuwa waajib oo kale taas bay noqonaysaa salaadii waxaan idhi ruuxii dee qaangaadh awoodiisaba maaha ruuxaan baaliq ahayn kuluqii lama farayo dee awoodiisiiba ma xadiradiisii ka baxsan laakiin markuu dee ruuxii mukalaf yahay oo kale tahaaradii iyo cawrada wixii uu ku asirayo xataa haddii aanu hayn dee inuu soo iibsado oo kale iyo waxyaalaha caynkaasi waajibkan saaran si uula yimaado ayaa ku xidhan marka taas oo kale maaha si ay salaada ugu waajibtay inuu qaydkani leeyahay waa si uu sameeyo waajibkii u guto ayaa qaydkan yeelanaya markaaba labada haddaan kala saarno aad bay inoogu sahlanaanaysaa markeeba waxaan shaygan dee waajibka muqadimada waxaan u ah shaygan waajibka muqadimada waxa goormuu waajibaya iyo goormaan u waajib ahayn bal markaa waxaan kala saaraynaa wujuubkii shaygu uu waajibi lahaa hadduu shardi yahay oo leeyahay shardigaa haddii aan la helin wujuubkii aan u sugnaanayn shardigaasoo la taxsiishada iyada waajib ruuxii kuma noqonayo in amarkii waxaan laysfarayna ma keenayo taxsiil dee shardigaa amarkii iijaabkii ma keenayo haddii laakiin gudashadii waajibka la gudan lahaa ficilka lala iman lahaa uu arrintuu wax u baahan yahay oo waxa haddaan la iman ama uu ku xidhan yahay aan dee meeshii aanu waajibkii la gudanayn markaasay masaladu imanaysaa dee la odhanaya amarkii shayga laysfaray haddaynaan daliil kaleba u helin waayo dahaaradii oo kale iyo daliil kalean u helaynaa laakiin haddaynaan daliil kaleba u helin amarkii salaada laysfaray ayaa amar u noqonaya markaasaa la odhanaya in haddii kale haddaad taa la iman weydo meesha waxaa ka imanaysa salaadiina lamaad iman salaadii waa laga tagaa meeshii ka dhalanaysa marka dambe wixiina waa wax ku saaran buu ahaayo lagu leeyo inaad gudato lagaa doonayo bal arrinkan weeye waana ta uu horraysiiyey shuruudii wujuubka ama waxa wujuubkiisu wixii uu ku qaydnaa ayuu inoo horraysiiyey ka kalena waa inoogu xisiinayaa bal laakiin tasawurkaa guud yeesha oo waajibka iyo wujuubku dee waaba kala saraya luqa ahaan waa dee wax salan oo haddaan idhaa imika qaacada ashaksu qucuudan fahuwa qaacidun qucuudku waa fadhiisigii naftiisii shaksigiina waxaan leenahay waa shaksigan fadhiyo oo kale bal maalan wahuwa qaacid marka ismigan faacile waajibko waa la doonayo dee iqaaciisiiyo la imaatinkiisiiyo iyo dee macnahan ah mastarigoo dee sugnaansho wixiiba uu sugnaado ayaa laba kale ah mid kastaa waxaa dhici karta inuu wax u baahdo wax muqadimo ay u noqdaan markaasaa moodina muqadimadiisa amarkii laysfaray shaygan ayaa shamlinaya oo isna amar u noqonaya oo keenaya midna aan shamlinahayn cibaadada markaa labadaan kusoo laabnay idaa amaraba shaari haddaan iska musamaysto waayo kitaab kale saa kuma sugnayd haddii kalena kolle wax macruuf un oo deenta loo xadfay waa lilcilmi bihi idaa umira haddii la amro mukalafkii oo shaaricu uu amro inay taasaan ka hadlaynaa imaka umuurihii axkaamtii sharciga ahayde bificlin ficil la amro ficilkuna waa cibaadaba la amro walam yatima walxaal lam yatima aanu taam noqon dalika alficlu ficilka ama cibaadadaa la faray aanu taam noqon ilaa bikayrihi ay kayrkii oo lala yimaado mooye wax dee kale oo isagii haddii aan lala iman aanu ku taam noqonahayn laakiin ruuxii maqduur u ah uu karayo nadarta waad eegaysaa ruuxii masaladaa eegayayo waad eegi waayo kale qaad tafsiil ba yeelan waana tafsiilka aan guud ahaan inoo suureeyay fain kaana dalika hadduu yahay alamru amarkaas waa halkii ficilka markii oroku ka cabiray waa cibaadadan waxa weeye matalan la isfaray hadduu yahay mashruudan mid la shardiyay oo loo shardiyayde mashruudnimadana waxaa loo wadaa wujuudkiisii uu sugnaan lahaa ayaaba bidalika algayri kayrkaa mid loo shardiyay oo kayrkaa kuba xidhan wadalika kalstidaacati istidaacadii weeye fi lxaji xajka figiisa atay oo xajku waa ficilkii waa waxa weeyaan amarkii ama cibaadadiiba weeye shardi bay leedahay alistidaaca oo man istidaaca ilayhi sabiilan wlmaali wa kalmaali xoolihiiba weeye fi sakati sakada sakadna waa dee shaygan waajibka rukniga arkaantii islaamka kaba mida haddaba maxay goormay waajibaysaa marka xoolo jiraan ee ruuxani leeyahay ay ku waajibaysaa mukalafka inuu saaf gaadhay haddaba suuradaas oo kale ee wujuubkii ficilkan ama amarkani waajibi lahaa ama wujuubkiisii uu jiri lahaa haddii waxaanu axkaamta sharcigaba ahayn wujuubkiisii uu meeshii noqonayo ku xidhan yahay shaygan wujuubkii ama wujuubkii lam yakun ma noqonayo alamr mihaal ahaan weeye dee waa mihaalkan hoose laakiin waa macnaha guud oo wujuubkii haddii arrintii waxaan uu ku xidhan yahay oo haddii aan taa la helina wujuub aanu sugnaan se shuruudan shuruud lwujuub ay dhahaan lam yakun ma ahaanayo alamru amarkii bilxaji xaj la isfaray wazakaati saka la isfare waaatu zakaata iyo walilaahi cala nnaasi xiju lbeyti la yidhi amran amar ma noqonayo bitaxsiili dalika dalikadaasoo istidaacadii ah ama maalkii ah la taxsiilshado lama odhanayo dee xajku si uu kugu waajibo xoolihii doondoono si ay saka kugu waajibto xoolo ururso si ay saka kugu waajibto taas lama odhanayo sakada amarkeedii waayo wujuubkiiba markaa weli ma sugna muxuu ihi liana alamra amarkan bilxaji xaj la ysfaray lam yatanaawal marka horeba amarkani kuma dhicin ma shamlin man la stidaacata lahu oo ciddii dee amarkani saarnaa waa mustadiica uun ku aan istidaaca saarnayn marka horeba amarkani ma shamlin wa fi sakati sakadiina waliana alamra ma amarkii fi sakati sakada figeeda ahday oo sakada amarkan la ysfarayna lam yatanaawal isaguna muu shamlin man laa maala lahu ninka aan maalka lahayn oo marka horeba amarkan xajku wuxuu khaas ku ahaa amarkanna muwajahu ku ahaa kii musadiic ahaa kii aan musadiicayn marka horeba amarkan shaqo kumuu lahayn zakadana wuxuu amarkani isaguna muwajah ku ahaa kii xoolo lahaa nisaab gaadhay ee kii xoolo lahaa ama xoolihiisu ay yaraayen inay nisaab gaadhin marka horeba amarkan ugu wool saa daraaddeed amarka zakadu taxsiil maalkii la taxsiilshado ama istidaacadii xajka ma aha falow alzamnahu haddaan ruuxii mukalafka ahaa aan laazimino oynu waajib kaga dhigno taxsiila dalika waa wixii uu musadiic ku noqon lahaa ama maalkii inuu soo urursaduu kasbado aan laasim kaga dhigno inagoo adeegsanan amarkii xajka la isfaray ama se isaga hadda muwajaha ku ahayn ama maalka sakada la isfaray liyadkula si uu u galo fi lamri amarkan zakada ama amarkan xajka uu galo la asqadnaa sharda alamri amarku shardigii uu lahaay oo ah in amarkaasi markuu sugnaanaya dee marka istidaacadii la helaa ama maalkii la helaa ayaa meesha laga baax laga saaraya amar baa laga dhigaya marka cid kastaba la farayo oo amarkii marka hore qolo keliya khaas ku ahaa kii mustadiicaha ama maalka ahaa ku khaas ahaa ayaa haddaan nidhaahno taxsiilkii kaba dhigno inuu isna amarkaasi shamliyey khusuusiyadii shardiga ayaan meesha ka saarnayo waxaan ka dhigaynaa amarku inuu dhammaan dadkao dhanba saa salaada dadkao dhan loo wada farayo ee uu noqonayo arrinku marka taasba weye wahada laa yajuusu taasi ma banaana taas bal waa suurada hore oo wujuubka wixii shardi u ah ee si uu waxani u waajiba loo shardiyey iyada amarka wujuubkaas ama dee waxaas cibaadada la doonaya inay waajibta amarkii la isfaray amar uma noqonayo ee haddii la helo ayuunbaa waajibku sugnaanaya si kalena waa kolkolbay labadooda u dhigaan waxaan imaka idhi dee wujuub iyo waajib baan kala qaaday kolkolbay ka dhigaan waajibka muqayadka iyo waajibka mudlaqa waa isla macnowno waajibka muqayadki waa shayga dee waajibaya laakiin wujuubkiisaasi uu qeyd leeyahay waa kanaan hayno waajibkii zakadu wuu qaydan yahay oo maal buu ku qaydan yahay waajibka xajku istidaacu ku qayday marka alwaajib lmuqayad hadii la idhaah iyo dee alwujuub oo kale san kaba cabiray laba idhaaho wax keliya tilmaamayaan oo taa hore inoo wada tilmaamayaan bal tii hore arrinkeedu kaa weeye wain kaana alamru mulaqan amarki hadduu yahay mulaq alwaajib lmulaqna way ka cabiraan waa waajib la yidhi waxaas taa waajib idinku a marka horena wax lagu qaydayba aanu jirin wujuubkiisaa la idlaaqay haddaad si kale u dhigdana waa wixii waajibay ee la doonayay in la fuliyo imika waa fulintii aan waajibka fulin lahayn baa meesha aan u dhaadhacaynaa taa horena waa si uu waajibo ayay ahay hayra mashruudin aan shardiba lahayn uu yahay oo macnaa shardigan dee shuruuduu yeelanaya shuruuddii sixaduu yeelanayaaye waxa ujeedadu ay tahay hayra mashruudin tan ine waa tan shardi baan soo wadnaa ah shardigii dahaarada iyo satrulcawra iyo shardi way iyaguba oo shardigaasaa waajibka leeyahay laakiin tan wuxuu wadaa bian lam yakun muqayadan bima yatawaqafu caleyhi wujuubu sa tii hore kuma qaydna wax shardi ah oo wujuubkiisa uu waajibayaa ku xidhan yahay salaadii way waajibtay bal maalan haddii dee wujuubkeedaasi ay wax ku xidhayaysa buluuqii oo kale waa tanidhi qaybtaa horay gelaysaa waa ruuxii waa baaliqa caaqil dee kaa muslimkaa salaadii way waajibtay marka wujuubkan ay salaadii ku waajibtay marka wax si waajibkaasi u sugnaado qayd oo meesha jiraa ma jiro iyadii waa uu ku waajib haddii waxa tahay intuu shardigaa la iman waayo ama salaadiiba ka tago gudan waayo waajibku waa saaray oo dimadiisa waa mashquula oo dee meesha dembigiiyo waa imanayaaba haddaba in amarku hadduu saakaa mudlaqa u yahay oo wax wujuudkiisa ama wujuubkiisa ku qaydan yahay aanu jirin muxuu markaa iman kaana alamru amarkii wuxuu noqonayaa bilficli ficilkii la ysfaray amran amar bihi ficilkii la ysfaray buu noqon wa bimaa wixii wa amran amarna wuu noqonayaa bimaa wixii laa yatimu aanu taam noqon ahayn ficilkani ilaa bihi isagoo lala yimaado un mooye markaas la ysfarana uu noqonaya wadalika kadahaarati lisalaati waaba dahaaradiiyo salaada oo kaleba almru bisalaati amarkii salaadan la ysfaray amru bidahaarati waa amar iyadana dahaaro la ysfaray wey oo tani waa suuradii maka caadiga ahayd oo dee tan kuma soo noqnoqotay maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajibun ay kaba cabiraan marka wuxuu leeyahay kol haddii wixii uu sugnaado oo waxaa la sugaaba ay tay in la sameeyo lala yimaado eeg wixii waa sugayo ruuxii waajib buu ku yahay waxaa meesha laga filayaa un waa wixii inuu sameeyo iqaacu lwaajib baa meesha taal ama xaj ha noqoto zaka ha noqoto soomkii salaadii iyo wixii kale laysku waajibeeyeba haddii dee wax meesha wax kale uu ku xidhnaado haddaanu waxaa kale la iman aanu marka horeba waajibkii nin gudanaya noqon marka amarkan waajibka la ysfaray ayaa dhimisanaya kulansanaya wixii kale dee shuruud uu ahaaye uu ku hagaagayana kulansanaya mithaalku inoo soo qaatay salaadiiba weeye macnaa salaadii waajib bay nagu tahay salaadii subax kasoo qaado imikoo gashay oo waajib noqotay ruuxii waajib bay ku tahay ruux waa ruuxa caaqilka waa kaa baaliqa ee muslimkaa inuu la yimaadaa laga rabaa marka taasi maxay keenaysaa laakiin la imaatinkii uu salaadan la iman lahaa ayaa wuxuu u baahan yahay inuu weysaysto ama dahaaradii labadii dahaaro qabo taasi u baahan yahay haddaanu iyagii la iman salaadii salaad ma noqonayso marka haddii la aan nidhaahno bal daliil kalean haynaayo wayse tilmaamayo oo markaa dee qur-aankii iyo xadiidkii bay noogu sugan bal daliilkaa kale iska daa maha macno in kanuun daliil u yahay adilo kaleoo ka munfasiloo mustaqiloo u gaarana waan helaynaaye laakiin marka inaan taa kaleba eegin kol haddii si salaadii ay shardi u ahayd dahaaradu amarkan laysiri salaada la ysfaray ayaa isna amar u noqonaya uu kulansanaya weeye uu laasimsanaya ina maxaa meeshii ka dhalanaysaa haddii uu la yidhaaho kaasi mee amar umaba aha daliil kalena aynaan u helin oo la yidhaha ruuxii dahaaradii markaa waajibkumae waa ka tegi karaa dee waxaa imanaysa salaadiina inuu ka tagaa imanaysa dee waajibka ku ahayd oo tii buu laasimsanaya marka amarkii salaada amar u noqonaya dahaaro haddaana daliil kaleba u daliishan kanaad u daliishan kartaa weye wakagasli shayin shay maydhitaankiiba weeye min araasi madaxa kaba mida liistifaa lfardi fardiga si dee waxa weeyaan loo maydho liistifaa lfardi faradkii filweji wejiga aadii si loo dhammaysto almru amarka b waa waxa weeye laysfaray imaka farad wejigan laysfaray oo maxay noqonaya waa fardigan wejgeede biqaslilwaji laysfaray waysadiiba amrun amar buu noqonayaa maxay bilqusli qusligu waa halkii hore ulaabano biqusli shayin min alraas ama biqasli shayin min alraas shay madaxa ka midho maydhitaankii ayuu amar u noqonayaa tacliilkii weli waa kainoo dambeysay tadna maxay tahay waxaa dee ilaahay yidhi ba markii waysadan inagu waajibiyey ama waysadayna farayay dee wejiyadiina maydha wejina luqada dee waxaaba la yidhaahaa labada dhegood cardi ahaan inta udhaxaysa iyo diqniga halka ama asfalkiisa ilaa manaabit shacri inta udhaxaysa haddaba wejiga maydhitaankiisii aan maydhna ama faradkii wejigoon dhammayno wuxuu keenayaa in buu leeyahay madaxii kamida in la raaciyo oo hadduu ruuxu yidhaaho intii weji la odhanayay uun baan maydhayaa ee wax kale kuma darayo waxaa meesha ka imanaysa wax wejigii kamida inuu ka tago wejigiisi uu u dhammaysto dee inuu yar dhaafiyo ama ay wax yar ka yar raacaan kolley dee meelihii xaddiisa ahayd baa meeshii imanaysa waxay taasi u timi ti wujuubka arrintaasi waxay kaba timi waa si waajibkan loo taam yeelo oo waajibkan loo taam yeelo oo imaka hadduu ruux yidhaaho dee ila lkacbayn ba wa arjulakum ila lkacbayn baa la yidhi labada kacbi ayuun baan ku joogayaa oo kale oo taas waxaa dhici karta inaanu taa ilaalin karin ogaan karin inuu dhammaystay intii dee kacbigu ahaa oo kolley dee hadduu isleeyahay faradkan dhammaysto wuxuu haba yaraade eh inay wax aan dee kacbigii ka baxsanay meesha ay yimaadaan si aynu u yaqiinsano u xaqiiqsano ruuxuna uu garto inuu faradkii dhammaystay taasba weeye haddaba in amarkan kaasina markaa waxna soo naski kumuu iman ee amarkan laysfaray biqaslilwaji laysfaray ayaa noqonayana amar u noqonaya biqasli shayin min araas sababtuna waa wixii lagu ogaanayay in amarkaa hore la fuliyey lannahu isagu ma'muurun waxaa shaksigii la faray bisalaati salaad inuu tukado wa biqasli lwaji wejiga maydhitaankiisiina waa la faray falow lam yalzamhu haddaanu laazimin isaga maa yatimu bihi wuxuu ku taam noqonayo alficlu lma'muuru bihi ficilkii ma'muuru bihigahayo ama salaada ama qasluwajiga oo sida dee salaadiina wuxuu ku taam noqonaya waa dahaaro imika qasluwejina wuxuu ku taam noqonaya qaslu shayin haba yaraadee min alraas si dee faradkii loo dhammaysto haddee kaasi aanu mid laazimaya ahayn oo ka uu ka tegi karo weeye oo aanu laazimayn oo uu ka tegi karo asqadna waxaan markaa ridaynaaba meesha ka saaraynaa alwujuuba fi lma'muuri wujuubkii ma'muurka ku sugnaa oo wujuubkii salaada iyo wujuubkii qasluweji baa meesha ka baxayo dee salaadiina kol haddaa dahaaradeedii amilaa waa laga tegi karaa salaadina dahaara la-aan aanay ansaxahayn oonay dhacahayn oona la iman karahayn markaa dee salaadiina in laga tegi karaa meeshii imanaysa ama wujuubkii salaadaa dhacaya haddii la yidhaaho imika halkana in wejigiina dee waxa madaxii kamida in lala maydho ama wax ka baxsan min xaddii uu lahaaye lagu xadeeyey ka baxsan oo la yar raaciyo meeshii laazim ma aha dee inay lama garan karo in faradkii la dhammaystaye wixii ma'muurubiga ama intii wejigii oo kale ayaaba meesha imanaysa wujuubkeeda meesha inuu kaba baxo walihada sidaa daraaddeed hadada waa maxay liana wujuuba shay yastawzimu ma laa yatimu ilaa bihi taasa inoo socotay wey arrinkaa imaka aan sheegno ah shayga wujuubkiisan uu dee markaasi uu waajibayaa khaasatan la gudanayaa weeye wujuubkii la samayn wuxuu keenayaa ama uu laasimsanayaa wixii aanu isaga la-aantii taam noqonayn arrinkaa aan nidhi daraaddeed ayaan qulnaa u nidhi dee waana xukun macruufeen fii manasiya ruuxii iloobay salaatan salaad oo min salawaati alyowmi waleylati salaadahan habeenkiiyo maalinta ka mida shantan salaadood mid kamiduu iloobay walam yacrif manaanu garan cayna haddana markii dambe eeg salaad buu iska iloobay wuxuu garanayaa salaad inaanu tukan shantii kaba mida laakiin tii ay ahayd buu garan waayey maduhur bay ahayd macasar bay ahayd tiiba haddana uu garan waayey ruuxa caynkaasoo kale ee salaadiina inuu tukado waa lagu leeyahay iyada nafteedii ma garanayo iyadu laakiin shan mid kamiday tahay arrinkan aan sheegnay ah wujuubu shay wuxuu keenayaa wixii uu ku taam noqonayay buu haddana cagaa ku qaadanaya aan nidhi muxuay taas aan u nidhi marka inagu halkaa ka qa jawaabta ka qaadana halkaa ka dhaqaaqayna inahu shaniya yajibu waxa waajiba calayhi ruuxa korkiisa qadaau khamsi salawaatin shan salaadood qadaheed ayaa waajib ku noqonaya litadkhula si ay u gasho almansiyatu tii la iloobay fiiha iyada dhexdeeda oo kolley de waa masale macruuf oo culimmada ay dee fiqi kaleba dee fiqigii kale caadigaha weeye taniineyshay laakiin halkan bay jawaabteedu ama asalkeedu inoo soo gelayaa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib ayuu inoo soo gelayaa oo hadduu ruuxu salaad uu ka tagaba uu iloobo salaadiina uu garan waayo tii ay ahayd uu garan waayo bimuruuri lwaqti markaasi uu dee meeshii u ogaado weeye inuu salaadii la yimi ama dee gooyin uu gooyuu jasmiyaa inuu salaadii tukaday ay meesha u dhacday u suurta gasho shan salaadood ha qabeeye ay halkan culimmadu yidhaahaan marka ayn masaladan aan hayno xaggay calaaqo kala leedahay waxaan haynay maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajiba balmiimka macnaa wixii waajibka ahaa ee la samaynayay eed la imanaysay samayntiisaasi wixii uu ku buuxsamayo ayaa waajib noqonaya halkan ficilka naftiisiiba maaha ficilka dee mid keliyuu noqonaya wax ka siyaadsanna waa la sameeye laakiin halkan muxuu noqon oo xaggan ay kaga xidhan tahay waa alcilmu biwujuudi lwaajib maanta alcilmu bificli lwaajibba maaha alcilmu biwujuudi waajib oo masale xaggii cilmtaas kelaysaba weeyaanoo waxay noqonaysaa un wixii dee bal maalan shantan salaadood ay yidhaaheen ha la wada yimaado garashadii la garan lahaa wujuudulwaajib maanta taa hore waxayd ficlulwaajiba ayay ahayd ee waa wujuudulwaajib in waajibkii la sameeyey oo uu dhacay garashadan garan lahayn ama aan goyn lahayn ayaa waxay noqonaysaa dee u wada baahantan oo tan ku xidhan waayo hadduu laba iyo saddex ka tukado waxaa dhici karta tiiba inaanay ahayn ee kuwan uu hore u tukaday icaado uu noqdaan uu mid hore uu tukaday ku celiyey laakiin shantii markuu wada tukado ayaa ay u xasilaysaa garashadii uu garan lahaa wujuudulwaajib marka xaggii wujuudulwaajib cilmigeedii ayaa wuxuu laasimsanayaa in kuwan lala yimaado marka masaladanna waa baabkan ama dee waa masale farciya laakiin halkan baa dee asalkeedu uu yahay markay noqoto usul ahaan ama waxaa keenayba culimadu inay taa dee ka dhigaan xukunkeeda bal taa halkaasaan kaga baxaynaa iyo masaladaas faslun wa ama idaa umira haddii la amro mukalafkii dee sida kalena haddii shaarici amro bisifatin sifa fii cibaadatin cibaado ku sugan fa in kaanat bay tahay asifatu sifadaasi waajibatan mid waajiba wadalika kadumaniinati fi rukuuci xasiloonidan rukuucda ama sujuuda iyo meelaha dee dumaaninadu gasho aba weeye dala amarkaa sifadaa laysfaray wuxuu ina tusayaa ama daliil u yahayba calaa wujuubi rukuuci rukuucdan mawsuufka ah maanta ee sifadani ay sifo un u ahayd isaguna mawsuufkaa waajibnimadkii ayuu daliil u yahay liannahu shaniya laa yumkinuhu ruuxii uma suurtogelayo oo an yaatiya bisifati sifadii inuu la yimaado alwaajibati waajibka ahayd ilaa bilficli ficilkii la imaatinkii uun mooye almawsuufi sifadani dee ay ku dhex jirtay mawsuufkeeda ah inuu laba yimaado mooyaane marka amarkii dumaaniinada la ysfaray wuxuu noqonayaa amar rukuucda la ysfaray buu noqonayaa waa masale imakana halkii hore calaaqa la leh oo dee bal matalan tii hore ayay bay calaaqa la yeelanaysaa maxaa masaladan suuradeedu ay tahay eeg sifo maha dee gaar loo saari kara maaha gooni loola iman kara maaha waa sifo ficil leeyahay sifo ficil leeyahay oo cibaado kuba sugan ayaa gaar ahaanteedii nas ku yimi oo la ysfaray oo gaar ahaanteedii baa la ysfaray bal maalan sifadaas waan eegaynaayo hadday sifadaa cibaadadaa ku sugani marka horeba ay dee sunno ahayd oo waxa laysu faray calaa sabiili nadbi ay tahay waatay noo soo socoto waan arki doonaa laakiin amarku isagu sheekhu ku wadaa inuu asal u yahay uun amarka wujuubkiio kol haddii amarba la isticmaalo wujuub uu keenayo laakiin de cibaaradiisa kale calaa sabiili lwujuub oo kaba cabirayay kitaabkiisa kale ama sharaxaasbe marka cibaadadan ma sifadan cibaadada ku sugan ee laysfaray baa amarkeedan laysfaray waajibin laysku waajibiyey calaa sabiili wujuub baa laysu faray daliilkiina adaga sifadiibuu ku yimi laakiin sifadii dee wax gaara oo u socda maaha wax kaley ku dhex jirtaayoy sifaba u tahay marka wuxuu leeyahay